أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka duurnimo mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay filim lagu soo bandhigayo weerarkii cagmarinta ahaa ee ka dhacay deegaanka miido ee jubbada hoose dowladda ridada jabuuti ayaa heshiis halka ku haya difaaca dalka jabuuti la saxiixatay dowladda saliibiyadda ee faransiiska xog dheeraad ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey weeraro ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo xadbeeneedka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya wilaayada islaamiga mudug ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenayaal ah kuwaas oo ka soo baxay safka murtadiinta maamulka shahadalla diriirka isku magacaabay somalilan ayaa sheegay inuu ka soo horjeeda in badda soomaaliya ay yimaadaan ciidamo turki ah bulshada ku dhaqan degmada ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa bogaadiyey weeraradii cagta lagu mariyey murtadiinta ee ka dhacay deegaano hoostaga magaalada kismaayo kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe iyo beesha shiikaal ayaa ku soo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa eedeen kulul u jeediyey murtad garguurta xilli uu sii xoogaystay khilaafka ka dhex taagan kooxda riddada soomaaliya munaasabad nabadoon ay ku caleema saaratay mid ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaas dowladda eritareya ayaa dalkeeda ka mamnuucday shirkadda ethoobiyan airline xilli uu sii xumaanayo xidhiirka ka dhexeeya labadaasi waddan intaasi waxay ahayeen dhegaystayaal qodobadii ugu doorka roonaa warkeena duhurnimo iminkana kusoo dhowaada warkaasi oo faahfaahsan waa duhurnimo khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha muxaram sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijiriya mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay filim lagu soo bandhigay weerarkii cagmarinta ahaa ee ka dhacay xerada deegaanka miidow ee jubbada hoose faahfaahinta warkan waxaa inoo haya xaaris cabdulqaadir
isdaarkan oo soconaya muddo saddex daqiiqo iyo qadar sikino oo ah islamarkaana xambaarsan xiiso gaar ah ay kitaab alkhabaariya kusoo bandhigtay weerarkii lagu qaaday xeradii murtadiinta deegaanka miidow ee dhaca duleedka magaalada kismaayo weerarkaas oo wehelinayeen silsilado howlgallo kala duwan oo lagu laayay ku dhowaad boqol murtadiin ah iyo muuqaalkani soo bandhigaya sidii u dhacay waxaana ugu horreyn la arkayaa mujahidiinta oo ku taqadumaya dhanka dhufisyada cadowga si geesinimo lehna u jeeraya difaacyada ay halkaasi ka dhisteen murtadiinta
weeraradii barakaysnaa ee dhacay lix iyo tobankii muxaram kun afar boqol afartan iyo lix waxaa ka mid ahaa weerar xoogan oo lagu qaaday saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka miido ee wilaayada jubbada hoose halkaas oo uu ka dhacay dagaal malxamad ah oo u dhexeeya ciidanka allah iyo caskarka riddada
kamaradda kataab al khabaariyaha ee soo tabinaysa malxamadda dagaalkan iyadoona soo muujinaysa firxadka cadowga kuwaasoo aan marnaba uba wax dhigi karin awoodda ciidamada tawxiidka markay isfara saaraan ciidamada xaqa iyo kuwa baadilka uu soo hubeeyey
maleeshiyaadka murtadiinta ayaa sidii caadada u ahaydba carar oo dajabsaday kana firxaday fagaaraha dagaalka waxaana mujaahidiinta allah fadligii u suura gashay inay si buuxda ula wareegaan xerada cagtana mariyaan maleeshiyaadkii murtadiinta ee ku sugnaa
marka laga soo tago baacsiga lagu hayo kuwa cararay ee filimka lagu arkayo waxaa sidoo kale kaamaradu ay inoo jiheynaysaa dhanka waxaa ka dhacaya xerada halkaasoo lagu dhaawactirayo askartii ay kol hore bahakisay xabadda mujaahidiinta iyo kuwa uu qoobgariirka u diiday in ay meelna u dhaqaaqaan
intii uu dagaalku socday waxay mujaahidiintu nolosha ku soo qabteen maxaabiist dagaal oo ka mid ah maleeshiyaadkii ku sugnaa xerada kuwaas oo awood u yeelan waayay inay cagahooda uga baxsadaan cadaabka dushooda ka yimid
waxyaabaa xiisaha leh ee lagu arkayo isdaarkan waxaa ka mid ah maxaabiista gacanta ku soo dhigayaan mujaahidiinta gaadiid qaniimo ah hub iyo sanad kale oo ciidan gaadiid leh noocyo kala duwan oo ay ku jiraan makiinado ay murtadiintu ku filayeen difaacyada oo cadowga ku soo dagaalgeliyey ayaa ka mid ah khanaa'im kala duwan oo uu allah mujaahidiinta ka siiyey dagaalkii miiddo ee duulaadka magaalada kismaayo
allah fadligii dagaalkan oo qayb ka ahaa howlgallada jihaadiga ee lagu difaacayo wilaayaadka islaamiga iyo ku dhaqanka shareecada allah waxay mujaahidiintu ku laayeen askar dhowr ah waxayna ku soo furteen hub gaadiid iyo saanad ciidan oo uu cadowgu kaga cararay xeryihii uu isku gadaamay ee uu filayey inuu kaga badbaadayo weerarada mujaahidiinta
isdaarkan cusub ayaa imaanaya iyadoo muuqaalkii ka horeeyey oo si weyn baraha bulshada ugu faafay uu fadeexadeeyey beentii iyo khiyaaliga ay murtadiintu u sheegayeen bulshada iyadoona muuqaalkan oo caddeyn uu yahay in halkii uu ku dambeeyey xashdigii uu samaynayay maamulka riddada ee gaalada uga dhisan magaalada kismaayo uu kusoo biyashubtay gacmaha raggii ragga ahaa ee u taagnaa daminta shirqool kasta oo gaalada iyo gaalraacida usoo maleegaan muslimiinta kuwaas oo mar kale soo afjaray isqaadqaadkii murtadiinta iyo boolexooftada ay kusoo dagaalgaleen dowladda riddada jabuuti ayaa heshiis halka ku haya difaaca dalka jabuuti la saxiixatay dowladda saliibiyadda ee faransiiska marwaan maxamed ayaa warbixinta warkaas inoo haya dowladda riddada ee jabuuti iyo tan saliibiga ee faransiiska ayaa kala saxiday heshiis cusub oo dhanka difaaca ah madaxweynaha dowladda riddada ah ee jabuuti ayaa looga yeeray magaalada baariis ee xarunta u ah dowladda faransiiska si uu qalinka ugu duugo heshiis cusub oo dhanka difaaca ah munaasabadda saxiixa heshiiska labada dhinac ayaa ka dhacday xarunta madaxtooyada eliisa ee ku taalla caasimadda faransiiska ee baariisa heshiiskan difaaca ah waxaa si wada jir ah qalinka ugu duugay emmanuel macron oo ah madaxweynaha saliibiyiinta faransiiska iyo ismaaciil cumar geelle oo ah madaxa dowladda riddada ah ee jabuuti waxaa sidoo kale xafladda saxiixa heshiiskan difaaca ah ee labadan dowladood goobjoog ahaa wasiirada difaaca iyo arrimaha dibadda ee labada dhinac faransiiska ayaa jabuuti u arka meel muhiim u ah danihiisa gobolka geeska afrika maadaama ay dhacdo goob istaraatiiji ah heshiiskan difaaca ayaa imaanaya xilli faransiiska laga soo ceeriyey inta badan waddamada dhacqaaradda afrika gaar ahaan mandiqada saaxilka waxayna tan muujinaysaa mid uu ku doonayo inuu ku adkeynayo joogitaanka mustacmaradiisii hore ee jabuuti dowladda ruushka ayaa hatan faransiiska ka ceedhisay qaaradda afrika gaar ahaan dalalka dhaca galbeedka halkaas oo moscow la rumaysan yahay inay ka samaysay afgembiyo milatari oo guulaystay halka kuwa qaarna ay fashilmeen mahadsanid marwan xog dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey weeraro ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo xadbeeneedka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya yaasir maxamed ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya
waxaa faahfaahino dheeraadaha laga helayaa dagaallo culus oo shalay ka dhacay duleedka degmada rudhingood ee wilaayada shabeellada dhexe kuwaasi oo lagu jebiyey maleeshiyaadka ridada inta la xaqiijiyey waxaa dagaaladaasi lagu dilay saddex iyo toban askari oo murtadiin ah kuwaasi oo qaarkood ay maleeshiyaadka ridada meydadkooda uga carareen goobtii lagu dagaalamay waxaana intaas sii dheer in dagaaladaasi lagu dhaawacay sideed murtad sidoo kale mujaahidiinta ayaa dagaaladaasi kusoo qanimaystay shan qori oo ah kii afartan iyo toddoba ah iyo qori b k m iyo qori r b g iyo laba mooto oo ay ka carareen maleeshiyaadka ridada xadbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya howlgal qarax ah oo ay ciidamada mujaahidiintu shalay ka fuliyeen xadbeenaadka u dhexeeya kenya iyo soomaaliya gaar ahaan dhinaca xigta magaalada mandheera ee dhulka n f d ayaa lala eegtay goob isku imaatin ah oo ay ku sugnaayeen gaalo nasaaro kenyaan ah qaraxaasi waxaa ku dhintay lix gaal oo kenyaan ah halka ay ku dhaawacmeen shan kale bay ciidamada mujaahidiintu waxay shalay howlgal qaraxa ka fuliyeen degmada qansax dheere kaasi oo lala beegsaday askarta kufaarta xabashida itoobiya bakhtigu waa shan askari oo itoobiyaan ah dhaawacuna waa saddex askari oo itoobiyaan ah sidoo kale wilaayada bay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta xabashida itoobiya ee degmada dinsoor bakool howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen afaafka hore ee xerada kufaarta xabashida itoobiya ee degmada waajid waxayna ku dhaawaceen hal askari oo itoobiyaan ah shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaalo culus ku qaadeen saldhigyada murtadiinta ee deegaanada buundaada sabiid iyo buundaada bariire hiiraan qaraxyo gaaraya ilaa laba qarax ayay xalay ciidamada mujaahidiintu la beegsadeen xero ciidan oo ay maleeshiyaadka riddadu ku leeyihiin galbeedka magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan waxaana jira khasaare gaar ee cadowga ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar ka min ah la beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah oo marayay duleedka deegaanka masagawa ee wilaayada galgaduud waxaana jira khasaare gaar ee cadowga afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay waxay ciidamada mujaahidiinta koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo sidoo kale xadbeenaadka soomaaliya iyo kenya ka fuliyeen howlgallo qorshaysan oo bakhti iyo dhaawac ku noqdeen inka badan afartan iyo kow isugu jirta kufaarta kenya kuwa xabashida itoobiya iyo maleeshiyaadka murtadiinta
wilaayada islaamiga ee mudug ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenayaala kuwaas oo ka soo baxay safka murtadiinta maleeshiyaadkii lagu soo xaaqay dhulka lagu xukumo shareecada islaamka ayaa bilaabay inay iskaga firxadaan furimaha dagaalka oo ay ku hardamayaan xaqa iyo baadilka kuwaasi oo si joogto ah isu soo dhiiba maamulada islaamiga ah wilaayada mudug axmed jaamac cabshir maxamed cabdi xuseen iyo cabdikariin cabdulaahi nuur waa taa'ibiin lagu soo bandhigay degmada jawle ee wilaayada islaamiga mudug kana soo baxay safka murtadiinta gaar ahaan maleeshiyaadka ku sugan degmada xare dheere waxayna sheegeen in ay ka toobadkeeneen falkii ridinimo ay hore ugu dhaceen dibna aan ugu laaban doonin toobadkeenayaashan ayaa ka sheekeeyey tan iyo intii ay ka tirsanaayeen murtadiinta dhibaatooyinkii ay kala soo kulmeen maxamed jaamac cabshir degmada xare dheere muddo oo ah toddoba bilood aan la shaqaynayay waa kana soo baxad waa kasoo toobadkeenay wallay waale dad balayaay waalay maskax balaya lagu xidhay waalidkaiyo xataa inuu ogeyn haddana waalidka iyo sharciga uga soo baxaydi maya lagama yaabo go-aan waaydi ana xamaraa kasoo aadaba xamaraa kasoo baxa magayga maxamed cabdi xuseen waxaan ka imaada xardheere meesha waa ka toobakeena boqolkiiba boqol bil iyo toban shan habeen xamaraan ka imaaday meeshaan imaaday bil iyo shan toban habeen joogay mahiyaan baawaraan isnaqaana ku arkay kamahiyaan ka raacay saasaan walaayada ila soo xiriiray dhankaas gaalkacyaan ka imaaday mahaan saddex waanu jooga maanta waa kale sila joogna waa si fiican boqolkiiba boqol si wanaagsan iisoo dhaweyda insha allah waan u macdaan celinaya cabdikariin cabdulaahi cali ruuxan waa ka toobadkanaaday aad maya lagama yaabo inaan dib u dambe ugu laabto meel fasahaad iyo isdil iyo isbaabicin yaal dadka dhiigooda buskaad bannaan yahay u bannaan yahay aanbuutay si fiicanaa laigu soo dhawolaa si wanaagsan aad iyo aad waa
towbadkeenayaasha ayaa ka faa'iidaysanaya baaqii mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee mudug iyo nuqabada iyo waxgaradka horey ay ugu direen kuwa la socda maleeshiyaadka murtadiinta kabaqaadka u ah gaalada maamul goboleedka shaadala dirirka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa sheegay inay ka soo horjeedaan in badda soomaaliya ay yimaadaan ciidamo turki ah faahfaahinta warkan cabdulqani maxamed ayaa inoo haya bishii febraayo ee sanadkan ayay ahayd markii xukuumadda ankara iyo kooxda riddada soomaaliya ay kala saxiixdeen heshiiskii xaaraanta ahaa ee xeebaha soomaaliya loogu wareejiyey dowladda riddada turkiga waxaana arrinkaasi kasoo horjeestay maamulka riddada somalilan oo sheegay in xeebaha ay iyagu maamulaan aysan u ogoleen in la keeno ciidanka badda ee turkiga oo bilaha soo aadan lagu wado inay soo gaaraan xeebaha soomaaliya war qoraal ah oo kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda maamulka riddada somalilan ayaa lagu muujiyey diidmo ka dhan ah ciidamada badda ee turkiga iyagoona sheegay inay sharci darro tahay keenista ciidamada badda turkiga xeebaheeda sida ay warka u dhigtay hadalkan kasoo yeeray maamulka riddada somalilan ayaa kusoo aadaya xilli dhowaan dowladda turkiga ay sheegtay inay gudageli doonto bilaha soo socda caadiyeenta heshiiskii boobka ahaa ee ay kooxda riddada la gashay kaas oo ahaa in xukuumadda ankara ay sahmin iyo shidaal qodis ka sameynayso xeebaha soomaaliya kooxda riddada ayaa waajahayso cadaadisyo uga imaanaya maamul goboleedyada shahadalla diriirka ah ee ay gaaladu dhisatay kuwaas oo marar badan kasoo horjeestay damacyadeeda kadib markii ay ka dhex waayeen masaalixdooda gaarka ah maamulada calooshood shaqaystayaasha ah ee ka jira dalka soomaaliya ayaa u tartamaya in hantida ummadda soomaaliyeed ay u gacangeliyaan dowladaha shisheeye ee isu soo bahaystay boobka khayraadka badda iyo beriga waxaana bishii janaayo ee sanadkan maamulka riddada somalilan uu u saxiixay dowladda xabashida itoobiya qeybo ka mid ah xeebaha gobolada waqooyi mahadsanid cabdulqani bulshada ku dhaqan degmada xagar ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa bogaadiyey weeraradii cagta lagu mariyey murtadiinta ee ka dhacay deegaano hoostaga magaalada kismaayo faahfaahinta warkan waxaa inoo haya bashiir muxiyidiin abu ayman waxaa isa soo taraya bogaadinta iyo hambalyada ka imaanaysa si guud qeybaha bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose wixii ka dambeeyey weeraradii fariidka ahaa ee dhowaan mujaahidiintu ay ku bartilmaamaysadeen saldhigyadii maleeshiyaadka riddada ay ku lahaayeen deegaanada buulaxaaji harboole iyo miidow ee dhaca duleedyada magaalooyinka kismaayo iyo afmadow si lamida degmooyinka kale ee wilaayada degmada xagar waxay dadka isugu soo baxeen dhowaan bartamaha magaalada halkaasoo lagu qabtay multaqe ballaaran oo iskudabariidkiisa uu lahaa maamulka islaamiga ah ee degmadaasi ayna ka qaybgaleen guud ahaan qeybaha kala duwan ee bulshada sida culimada salaadiinta waxgaradka iyo dhallinyarada ku dhaqan degmadaasi mid ka mid ah culimada degmada xagar oo kelimad qayimah u jeediyey dadkii isku soo baxay ayaa aada ugu dheeraaday kahadalka dagaalka u dhexeeya xaqa iyo baadilka ee ka holcaya bariga afrika isagoona ugu dambeyn bogaadiyey weeraradii ka dhacay deegaanadaasi warnimihii oo muslimiina gaala loo dagaalamaya maxaa naga dhexeeya annagu yaa ma coroyanaa allah subxaana watacaala aayadiisa inaan ku dhaqannaa ayaa waajib nagu ah waajib ma aha baryanana ma aha khiyaar kuuma furro khiyaarka kuu furan kali waxaa tahay allah subxaana watacaala hadalkiisa inaan raacno keliya allah wuxuu leeyahay inama almu'minuuna ikhwa mu'miniinta ayaa walaala isu ah almu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaau bacd mu'miniinta ayaga ayaa gacan iyo garab iyo gargaara iyo waxba isu ah annagu yaa maceenna iyo walaalkeenna ah walaalaha ka dagaalamaya halkaas walaalaha gaalada laayay ayaan la farxeynaa oo waxaway la bishaaraysanayna ilahayna wuxuu leeyahay bifadli illaahi ilaahay fadligii iyo waraxmatihi naxariistiisa falyafraxu mu'miniin ay ku farxo war miyaana ku faraxsanin taa ayada ah dadka gaalo gaari miyaana ku faraxsaneyn wallaahi waa ku faraxsanaa ugaas aadan maxamed axmed aadan buuti iyo suldan cabdulqani cabdulaahi maxamed oo labaduba ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa ka hadlay fagaaraha degmada xagar iyagoo si aada u bogaadiyey jab ka gaaray maleeshiyaadka murtadiinta allah subxaana watacaala marka kuwaad u mahad celinaynaa marka xigtana waxaan kaloo u mahad celinaynaa raggii umarada ahaa digaalka hogaaminay raggii baraarka ahaa taakiishi ilaahay ajar iyo xasanaada ka siiyo kii dhaawacayno dhaawacooda allaha caafiyo midkii shahiidana shahaadada allah ka aqbal ilaahi subxaana watacaala waan kaliina maxodaan nahay garabkoodaan nahay waan garab taaganahay mustafahan aad ugu soo baxeen dadweynaha sharafta leh ee muxaafadada xagar waa maalin cadowga ilaahay u shafiyey waa maalin ilaahay muslimiinta u gargaaray waa maalin ilaahay guusha gacmaha ku saaray mujaahidiinta sidaa darteed dhammaan muslimiinta meel ay joogaanba gaar ahaan wilaayada jubbada hoose waa maalin maartaay farxadeed waa maalin mahadnaq farxadda annagana waxaan ku muujinaynaa inaan ilaahay u mahadnaqno ilaahay ku shukrino ilaahay ku xamdino ilaahay weynayno wama nasru ilaa min cindi illaah guusha iyo gabagabada iyo wanaagga iyo khayrka iyo ciziga ilaahay baa bixiya arrimahan ayaa imaanaya wixii ka dambeeyey kadib weeraradii taariikhda gale ee mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanada dhaca duleedyada magaalooyinka kismaayo iyo afmadow halkaas oo lagu dilay in ka badan toddobaatan askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada sidoo kalena lagu soo qhaniimaystay saanad ciidan oo aada u tiro badan mahadsanid bashiir kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe iyo beesha shiikhaal ayaa ku soo gebagaboobay deegaano ka tirsan wilaayadaas faahfaahinta warkan waxaa inoo haya cismaan axmed dhuubow kadib kulamo wadatashi ah oo u dhexeeyey wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe iyo qabaa'ilka ayaa kusoo dhammaaday degmooyinka bu'aale saakow iyo salagle iyadoona wilaayadu ay hadda bilowday wejiga labaad ee kulamada wadatashiga ah kuwaas oo hadda si rasmi ah kaga socda degmada jilib iyo deegaanada laga maamulo dhowaan kulan wadatashi ah oo heerkiisu sarreeyey ayaa lagu qabtay deegaanka galshiikh abiikar oo ka mid ah deegaanada laga maamulo degmada jilib kaasoo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada iyo beesha sheekhaal muddadii uu kulanka soconayay ayaa looga hadlay horumarinta deegaanka fayadhowrka duunyada la dhaqdo ilaalinta iyo badqabka dhulka iyo sar uqaadida dacwada arrimahaas iyo kuwa kale ayayna labada dhinac ka wada hadleen muddadii uu socday shirka sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo gabagabada kulanka ka hadlay ayaa qabiilka sheekaal kula dardaarmay inay dhaqangeliyaan waxyaabihii looga hadlay kulanka ay la yeesheen beesha meeshaan degan si guud sida codsigiinaba ku jirtay dacwada ummadda risaaladii nebiga lala soo diray inaan gaarsiino inaad nagala shaqaysaan ood odayaal noogu noqotaan annaguna maamul idinkugu noqono ummaddaa sidii ilaahay diinkiisa loo gaarsiila dacwadaa loo gaarsiila waxaa kaloo laydinka rabaa jihaadka inaad garab istaagtaan maanta dagaal ayaan ku jirnaa saaad ogtihiin ummadi markay halgan ku jirto halgankaas wuxuu u baahanya rag iyo dumarba in dhexda loo xirto waxaan rabnaa nabadgelyadan inaad ka shaqaysaan ummaddu waxay ku noosha nabad deriska inaad nabad kula noolaataan idinku dhexdii nabad aad ku noolaataan ummaddu haddaysan nabad helin adduun iyo aakhiro meel ma gaariso nabadgelyadu waa shay muhima aan ku dadaalno waxaan si khaas idinkugu dardaarmayaa reer sheekhaal haddaad tihiin muwaafaqada iyo midnimada dhexdiina ku dadaal jazaakum allahu khayran aada yay u mudneed xilli hore inaan idiin nimaadno gobashaa quruxda badan ee aada inoo dhigtaan waan idinkaga mahad celinayna jazaakum allahu khayr qaar ka mid ah dhaqanka beesha sheekaal ayaa iyagana la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landalus waxaana ka mid ah suldaan shuceeb oo ah suldaanka guud iyo waxgaradka walaayada islaamka ayaan wada kulannay barnaamijkeen wuxuu noogu dhammaaday farxad iyo wanaag alxamdulilah hadda waa un arrimaha jaanib badan ay taabanayeen waxaan ugu horreeya waa un halgan ka socda si lagu xoojin lahaa ma artay dhulkaas inuusan labaad guurin oo maartay la ilaaliyo dhirtiisa asuu hadda u dahan yahay sidii dacwadii oo kale maartay alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar oo kale ilaahay baa mahad iska leh waxyaalaha laga hadlaa waxay ka mid tahay hor u kaca xagga tacabka beeraha xagga xoolaha dhulbeereedka xagga waxbarashada diinta xagga jihaadka ayaa laga hadlay mar kastaba waxaa u faraxsannahay walaayadeenna waxaa u nahay garab iyo gaashaan waxaa u nahay gurmud
annaga saddex maalmood ayaan u fadhinay maaragtay xafladan oo shirkan oo quruxda badan lagu casuumay walaayada islaamka ee jubbada dhexe maantana waa lasoo gebagabeeyey waxaa ka soo baxay wanaag aad u fara badan maaragtay laysu garabsado lana derdergeliyo beesha sida hore ay ugu jiri jirtay maaragtay jihaadka iyo hawshiisa ay maaragtay sii laba laabto iyadoo ku qanacsan maaragtay hawshaas xayaheeda maaragtay haddii ilaaha yidhaahdo gogoshaana iidaa fidisay waana maaragtay si wanaagsanoo khayr iyo sharaf iyo wanaag ku jirtaan maaragtay ayna noogu dhammaatay shirkaas oo noogu dhammaaday waxaa jira kulamo kale oo ay wilaayadu la qaadatay qaar ka mid ah qabaa'ilada dega degmada jilib iyo deegaanada ku xeeran kuwaas oo diiradda lagu saarayo danaha guud ee bulshada ku nool degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe mahsanid cismaan xildhibaan ka tirsan murtadiintaha ayaa eedan kulul u jeediyey murtad gurgurte xilli uu sii xoogaysanayay khilaafka ka dhex taagan kooxda riddada soomaaliya walaalkeen abuusheyba ayaa warbixinta warkan inoo hayaa
xildhibaanada kooxda riddada ayaa wadaa xamlo ballaaran oo ay ku mucaaradayaan hogaamiyaha kooxda riddada murtad gurgurte xildhibaanadu waxay tilmaameen in laba sano uu soo laqay gurgurte taasoo waxqabad aan lahayn waxay tilmaameen inuu la yimid dhaqanno aan hore loo arag kuwaasoo ay qayb ka yihiin kalgiistalidnimo iyo inuu si adag kaga hor yimid qorshihii maamul goboleedyada oo uu diidan yahay waxay ugu yeereen doorasho inay u soo istaagaan xildhibaan mustaf duxulow oo ka tirsan golaha dawaaqiidda kooxda riddada ayaa eedayn kulul waxa uu u jeediyey xasan gurgurte oo ah hogaamiyaha kooxda riddada waxa uu sheegay in dhaqanka hadda uu la yimid xasan gurgurte ay tahay kii esayaas ofaweerka oo ah kalgiistalisnimo kaasoo ah midka ugu daran ee haatan ka socda kooxda riddada dhexdeeda xaaladda ay murtadiinta soomaaliya ku sugan yihiin haddii ay sidan ku sii socoto ayuu tilmaamay xildhibaankan inay dhici karto in gaalada caalamka ay kaalmada ka goostaan hadalkan ayuu jeediyey murtad mustaf dhuxlow xilli uu la hadlayey warbaahinta waa markii ugu horraysay oo dowlad goboleedyadu madaxdooda ay diyaar u yihiin inay doorasho aadaan oo madaxda qaranku ay u diidan tahay sidaa la socotiin marar fara badan ay soo celiyeen waxay dhaheen doorashaan aadaynaa dibudhiga doorashaan aadaynaa dibudhiga waqtigaa loo dheereeyey dibudhiga waa markii ay ugu xumeed haddii ay sidaas ku soo socoto marka oo dibudhacu sii socdo waxaa imaan kara sidaa ogtihiinba caalamka ayaa soomaaliya wuxuu ka caawiyaa arrimo fara badan arrimo uu ka caawiya khaasatan dowlad goboleedyada waxaa ka mid a soo kabashada dhaqaalaha arrimaha xaslinta gargaarka dibudhiska dhaqaalaha arrimahaasoo dhan waxaa ka caawiya caalamka caalamkana doorashadu haddii wakhtiga ku dhici weyso waxaa dhici doonta inay ka goostaan taageerayaasha ay siiyaan dowlad dowlad goboleedyada iyo soomaaliya dhammaanteed arrintaasna lama qaadi karo culayskeeday leedahay madaxda dowlad goboleedyadana cabsida iyo caalajuglaynta lagu wada waa in laga daayo waa in la fasaxo sababto anu waxaan ogahay badankood ma hadli karaan culayskaysta dartood horta dhaqanka haddaad aragtid miidiya la xiraa doorasho la diidan yahay iyo waxaa lamid haddaad aragtid iyo dowlad goboleed la diidan yahay doctriinkaas waxaa iskale afwarki waa fikirka siyaasadda afar ku dhisan yahay oo doctriinka inta la soo qaata halkan la keenay fikirka afarki soomaaliya lagu abaleegaray xaaraan waaye muddooyinkii ugu dambeeyey xildhibaanada golaha tawaaqiidda waxay wadeen olole ballaaran oo ay kaga hortegayaan xasan gurgurtay iyo waxa uu wado sidoo kale waxaa jiray ilaa iyo boqol xildhibaan oo mooshin ka gudbiyey ra-iisul wasaaraha kooxda riddada xamse cabdi barre balse arrintaasi waxaa si adag kaga hor yimid guddoomiyaha golaha dawaaqidda kooxda riddada murtad aadan madoobe kaasoo la safan xasan gurgurte si kastaba ha haatee kooxda riddada ayaa haatan waxaa gudaheeda ka socda khilaafkii ugu ballaarnaa ee soo dhex mara tan iyo markii dib uu u soo laabtay xasan murtad mahadsanid abuushiiba munaasabaday nabadoon ku caleema saaratay mid ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ee galguduud ayaa ka dhacday deegaano ka tirsan wilaayadaas faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalka marwaan maxamed waxay ahayd munaasabad jufada baxmursada oo ka tirsan beesha owradeyn ee beelweynta maxamuud hiraab ay ku dooranaysay nabadoon cusub taas oo ka dhacday magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda nabadoon macalin faarax oo cali siyaad ayay jufada baxmursado u dooratay inuu noqdo hoggaanka jufada islamarkaana ku hogaamiyo kudhaqanka shareecada islaamka iyadoona nabadoonka lagu calayma saaray munaasabadda munaasabadda lagu calayma saarayay nabadoonka waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin marti sharaf waxgaradka jufadaasi iyo nabadoonnada yuugaaska beesha maxamuud hiraab iyadoona madasha laga jeediyey kelimaad kala duwan ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay nabadoonka cusub ay caleema saarteen jufada bahmursade nabadoon macalin faarax oo cali siyaada anigana waxaa isoo hogaamiyey nimanka layidhaha reer bah murusade nimankii soo doortana waa kuwaan waa reer bah murusade aniguna waxaan rabaa diinta islaamka inaan ku hogaamiyo haddii ilaahay idmo haddii ilaahay diinta islaamka inaan ku hogaamiyo ayaguna ay iga aqbalaan way iga aqbasheen adu koor
intaasi kadib waxaa munaasabadda ka hadlay odayaasha jufada bahmursade kuwaasi oo sheegay inay la shaqayn doonaan nabadoonka cusub ay caleema saarteen walaalayaal naqiibka waa soo dhoweynhaynaa waa garab taagannahay waa qaadaynaa haddii ilaahay idno waa la shaqayhaynaa inaan meesha la isugu kayo keenay oo adiga muddo aan wada joognay intaas diintana loo dhigayey dadnimadana la aruurinayo la dumayey sidaa waan u nimid nabadoonka dambeo beeshu keentana inaan la shaqayno ilaahay dartii iyo dariiqada ilaahay aan kula shaqayno ayaan isugu nimid culamaa'udiinka meeshana isugu kayo keena ay nafareen waxaan soo dhowaynaynaa nabadoonka aan duubnay oo sharafta leh oo bahmursado idilu ay soo duubtay diinta inuu nagu hogaamiyo oo shareecada diinta islaamka nagu hogaamiyo sidaas ayaan ku soo dhowaynaynaa gabagabadii waxaa munaasabadda ka hadlay ugaaska guud ee beesha maxamuud hiraab ugaas ciise ugaas maxamed caraba isagoona la dardaarmay jufada bahmursade walaalaha haddaala kuran yahay maanta naqiibka cusub loo duubay oo reer bahmursade waxaan rabnaa insha allahu biidnillahi alkariim ninka culummada ah saaki aan dhexdannada garaafada ku lahayn ah berri iyadoo maaragta carabka laga daba taaga inaan na arag dadka wax magaratada inaad ka dhicidaan wixii ou soo qaadaa inay qaadnaadaan in la bixiyo oo aad ninkaan daal ku baala u noqotaan oo rag la taliyaal loo yeelo ciddu nabadoonno hoosey leedahay nabadoonnada cidda ku weydaaho inay haddii alla kurin aysanba istusin isaga iyo cidda oo wixii loo baahan yahay iyagu ay qaadaan kana soo qaadaan cidda oo la dhega fududaado waxaan idinku ognahay maanta saad u doorateen annaguna aan idinkuguna ducayno idinkuguna ducay doono arrinkaas in labada gacmood loogu hayaan rabnaa haddii alla idinku in loo dhooriyoonaadaan rabnaa war xilka saw ma adnaa dhiiba aw reer baa mursa wadaad adinkaa u dhiibay annaguna markhaatiyaan ka nahay inuu nabadoon yahay inuuna istaahilo oo nin culummo ah oo dulqaadla u yahay markhaatiyaan ka naha maanta talada tawfiiq allah ka dhigo ururkanagana urur guud allah ka dhigo gefkanyaga iyo geridanadana ilaahay ma kulmiyo ilaahay waxaan weydiisaynaa maanta xilka ninkaas la saaray walaalaha reer bahmursadana isugu yimaadeen midaad na adduunyadana ku ceeboobin aakhirana adnaa ku cadaab mudan allah idinkaga dhigo mahadsanid marwan dowladda eritereya ayaa dalkeeda ka mamnuucday shirkadda ethoobian airline xilli uu sii xumaanayo xiriirka ka dhexeeya labadaasi dowladood xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkaan inoo hay dowladda elitereya ayaa shaacisay inay si rasmi ah u joojin doonto xiriirka dhanka hawada ee kala dhexeeya etoobiya kaasoo dib loo soo celiyey laba kun iyo siddeed iyo tobankii shirkadda duulimaadyada etoobiya ayaa sheegtay inay heshay ogeysiis ka soo baxay hay-adda duulista hawada ee elitereya taasoo soo gaarsiisay warqad rasmi ah oo ay ku tilmaamayso joojinta dhammaan duulimaadyadii shirkadda etoobiyan airlines ay ka samayn jirtay waddanka elitereya laga bilaabo soddonka sebteembar ee soo socota shirkadda duulimaadyada etoobiya waxay sheegtay inaysan helin sababaha gaarka ah ee hakinta duulimaadyada diyaaradaha keentay waxayna macaamiisheeda u sheegtay ogeysiiska ay heshay oo keliya dhinaca kale warqad la sheegay inay qortay hay-adda duulista hawada ee elitereya oo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa lagu shaaciyey joojinta duulimaadka ee ay sheegtay shirkadda duulimaadka etoobiya dowladda elitereya waxay sheegtay in go-aankeeda uu sabab u yahay dhaqannada ganacsi ee etoobiya oo ay sheegtay inay yihiin kuwo xaasidnimo ku dhisan si gaar ah shirkadaha diyaaradaha etoobiya kuwaasoo ay ku eedeysay inay xatooyo ku sameeyaan boorsooyinka rakaabka elitariyaanka waxay sidoo kale dowladda elitereya duulimaadyada shirkadaha etoobiya ku eedeysay daahitaanka dheer ee dhanka rakaabka elitereya sicir bararka oo mid xadka bax ah oo aysan shirkadda qiil u haynin iyo khaladaad kale oo badan waxaa warqadaasi lagu caddeeyey in caqabadahaasi awgeed ay elitereya u joojinaysa dhammaan duulimaadyadii shirkadaha etoobiyan airlines ay ka samayn jireen elitereya marka ay taariikhda ku beegan tahay soddonka sebteembar laba kun labaatan iyo afar waxaa xusid mudan in shirkadda duulimaadyada etoobiya ay duulimaadkeeda asmara dib u bilowday toddoba iyo tobankii julaay laba kun siddeed iyo tobankii kolkaas oo ay si caadi ah ku soo noqdeen xiriirka labada dhinac ee etoobiya iyo elitereya warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus duhurnimadan walaalaha muslimiinta waa naga inta